hay-adda maarinta masiibooyinka qaranka iyo hay-adda aqoonsiga ee diiwaangelinta ahaa qaranka ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad iyo wada shaqayn ah oo ku saabsan isku xirka nidaamka aqoonsiga qaran ee casriga ah iyo nidaamka maarinta masiibooyinka iyo gargaarka bini-aadinimo ujeedka guud ee heshiiskan ayaa ah sidii labada hay-adood ay iskaga kaashan lahaayeen baahida ah ee diiwaangelinta dadweynaha iyo nidaamka aqoonsiga qaran ee casriga iyo in qof walba la gaarsiiyo gargaar bini-aadinimo iyo aqoonsi sugan oo la isku halleyn karo heshiiskan ayaa wuxuu ogolanaya in dadka soomaaliyeed ee tabaalisan ay hay-adda sodom u adeegto ay si bilaash ah ay ku heli karaan diiwaangelinta iyo aqoonsiga ay bixiso hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka gudoomiyaha hay-adda sodme maxamuud macalin cabdulleh ayaa wuxuu ka warbixiyey ujeedka heshiiska waa maalin weyn runtii oo loo baahnaa inay heshiiskan oo kale u dhaco hay-adaha dowladdu waxay u baahan yihiin inay wada shaqayn dhow yeeshaan xaaladaha lagu jira xaalada hay-ad kaliyaad qaban karta ma ahan dabcan xaaladda niira iyo sodmona waa la ogyahay wax badanaa ka dhexeeyo dabcan registrationka dalka oo dhan ayaad mas-uul ka tihiin annaguna inaan dadka wax gaarsiino ayaa nagala rabaa maadaama ay markaa ay runtii labadaas howladba isku xiran yihiin si dadkii aan waxgaarsiin lahayna aan u helno waxaan u baahannaha inaan aqoonsigoodii iyo waxoodii la helo waxaa leeyahay maadiisa maanta inaan heshiis meeshaan ku galnay kaasoo runtii inta badan xoogga saari doona dadka aan waxba haysan maryaha hay-adda niira cabdiweli timcadeh ayaa wuxuu sheegay in heshiiska ay la galeen hay-adda sodma uu siinayo bulshada danta yar in dadka soomaaliyeed ee tibaalisan u ogolaanayo in si bilaash ah ay ku heli karaan kaarka aqoonsiga hay-adda iyo diiwaangelinta qaranka laba hay-adooda dowlada aan nahay waa isku khasbannahay inaan wada shaqayno haddana mar waxaa loo baahan yahay inaan la taxliiliyo wax laysla qabanayo shaqada laysla qabanayo labadayadu waxaan ka shaqaynaynaa adeeg bixin ayaan ka shaqaynaynaa hay-adda sodma mandatekeedu waxa weeye inay dadka tabaalaysan duruufaha maaragtay kala duwan ku nool inay gargaar gaarsiiso meelo kala duwan waddanka ku nool oo runtii aa ku ammaarantihiin muddadii yarayd oo hay-addu jirtay shaqadii laga qabtay annagana waxaana loo xirsaaray inaan dadkaas aqoonsi iyo identity u yeelno hadda dadkaas waxay ku jiraan categoriga inaan la oqoon marka la fiiriyo waddamadan adduunka waxa weeyaan waxaa ugu daran africa waddamadan aqoonsiga lahayn waxaa ugu sii daran sabsaxara waxaa ugu sii daran soomaaliya marka waxaanu ka baxaynaa categorigaas inaan ka baxnaan ka wada shaqaynaynaa oo qof kasta labada kun iyo soddonka markii la gaaro in qof kasta uu leeyahay aqoonsi uu maaragtay lagu aqoonsan karo adeegna uu ku heli karo taas baa wuxuu u sahli doontaa inuu adeegyada ku helo uu ka mid yahay gargaarka bili-aadanimada uu ka mid yahay runtii oo hadda dad fara badan ay caqabad ku tahay ama inay helaan ama aysan maaragtay hay-adihii laftigoodii ay caqabad ku tahay si ay wax ku gaarsiiyaan marka waxaan rajaynaynaa inay barnaamijkan isfahankan aan maanta saxeexana inuu inoo saamaxo inaan dadkaas ay adeegyadaas gargaarka ay si fudud oo sahlan ay ku helaan insha allah haddii lahaydmo wuxuu kaloo tani gundhig u yahay oo maaragtay foundation u yahay hay-adaha dowladdu iyagoo weliba in badanoo ka mida wada shaqeeya haddana waxaa la isku tuurtuuraa ma wada shaqeeyaan marka waxaan rabnaa in aan bahashaan caddaan u noqoto inaan inaan wada shaqaynano arrintaasna ka wada shaqaynano